idin soo dhawaynaynaa dad walaalo ahoo soomaaliya isku badnu wada nahay dad wada dhashay baynu nahay dalka iyo dalka bayna ka wada dhexeeya soo dhawaynaynaa ciidanku waa noo yimi rabshadii ma rabshadin deegaanku ma rabshadayn wax kuma samayn ma dhagax tuurin marka ciidamadu dhulka yimaado waa la dhagax tuuraa waa la xumeeyaa haddii dhagax bagaan lagu ridaa wax ka dhacay ma jiraan saleebaan yuusuf cali koore marka ugu horeysa waa soo dhawaynaynaa waxaanu ku soo dhawaynaynaa gamco furan meesha waa la yidhaahdaa tukaraq waa magaalo dhulbahante ka tirsan gobolka sool ee laasacaanood magaalo madaxdiisa laasacaanood ilaa laba kun iyo toddobadii markii ilaa laba kun iyo toddobadii markii laasacaanood jamhuuriyadda somalilan la wareegtay waxaa haystay oo ka telin jiray maamulka la yidhaahdo but tuqaraqide meeshii tolkeed maraday martay meel kale uma go'ayso meeshii tolkeed maray bay martay horta meel kale uma go'ayso maamulada qaylinaya ee hadlaya magaaladana waa magaalo dhulbahante waa degmo gobolka sool ka mid ah waa magaalo dhulbahante leeyahay waxaan marka leenahay nimownaha ku haraadi haddii cidi ku dagaalamaysana annagaa ku dagaalamayna haddaan lagu dagaalamayna waa magaalo dhulbaanta dhulbaantaa taladeedu u taallaa intaa waxaan leeyahay maamulada hareeraha ka qaylqaylinaya daaroodka kale waxaan leeyahay dhulka ka qaylqaylinaya waa sacaanood xudun ceerigaabo taleex saaxdheer intaasba jamhuuriyadda somalilan baa ka talinaysay intaad tukaro ku qaylinaysaan maad kuwaa ka habashaan tukaro intaad ka qaylinaysaan maad kuwaa ka habashaan kumeelgaar baa halkan puntland lagu samaysay saddex iyo afar saddexdii maalmood afartan kun oo dollar baa laga qaadaa maaliyadda dowladda hoosasheedu ma xisaabsano garan mayno dee rag baacu saddex iyo afartanka ra-ad dowladi leedahay tukaragna yaal laba qol oo lacagta la dhigan jiray baa horta dhisan puntlandna anigu puntlandna lama shaqayn jirin oo kanaanu shaqayn jirin somalilandna lama shaqayn jirin laakiin dalku ciiddaa la yaabay horta somaliland somaliland dhigta waisdhal waisku sharci waisku xeer ma garata
annaga socdaalka iyagu waa iswaraysi intaannu garanaynaana waxa weeyaan waddankan inaanu biyo lahayn waddankan inaanu iskuul lahayn waddankan inaanu station lahayn waddankan inaanu lahayn masaajid lahayn
fikrka iigu yaraado ku yeeray wahalow aanu idinku yeedh ansaxo aan idinku yeedh aanu idinku yeedhnay wahalow dowlad baa imaanaysa annagu waxaanu nahay gruub horumaraysa inaanu dadka u diyaarino qaabkii ay dowladdan la hadli lahaayeen idinkay idiin taallaa idinka ayay mas-uuliyaddaasi idiin taallaa inaad dadka wax weydiisan kartaan oo ummaddaa maskaxdeeda wax u sheegi kartaan oo waxa aad weydiisanaysaan aada garanaysaan oo aada raggu sii yeelataan oo qof keligii loo socdaa ma jiro qof keligii loo socdaana ma jiro marka odayaashiinu intaad niman waxgaranaya u yeelataan guddi intaad guddi samaysaan haddana dad wax qori kara intaad u yeelataan baahidiinna isku dubarrita annagu dadkii waxa aad u sheegi lahaydeen baanu idiin keenayn haddaad sheegan lahaydaan idinkay idiin tuqaraqdu ma laasaanood bay ka belaysan tahay ma taleex bay ka belaysan tahay ma xalin bay ka belaysan tahay ma xudun ma kalabaydh bay ka belaysan tahay dee somalilantu intaaba waa joogtaaye nalal soolarka cadceedda ku shaqeeya oo istreedyada laamiyada lagu xidho oo noo soo socda oo markii hore aan sii qorshaynay inaan qorshihii tukara ku darno oo weliba dhul kale aan ka soo jarno aan hore ugu talagallay maadaama qorshaha hore nagu jiro maamul horaystay inaanu meelaanu qorshaynay oo laga saagi lahaa aan ka soo wacinoan tukara keenno baan ballan qaadayaa kolay nalkaas wuxuu ka qayb qaadanayaa